Mar waxaan rabaa in aan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed sida mar har iyo habeen isku xilqaamaan iyo sida u dhabar adeegayaan ama dhibka soo gaaro sida dhaqsaha lay ugu bogsoonayaan Een, inta naga dhimatay labada dhacdo ee bisha Oktoobar waxaan leeyahay allah ha u naxariis jannada firdaws allah ka waraabsho inta dhaawacantana allah ha caafiyo subxaana wa tacaala familkii ehelada ay ka geeriyoodeen samir imaan allah ha ka siiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaago muddo dhowr bil laga joogo shir jaraa'id aan qabanay in ama golaha wasiirada waxay soo saareen go'aan go'aankaasoo ah in qofka mas-uulka ah uuna wadan karin afar qore aaka ka badan inuunu hay- haysan karin baabuurka sidoo dhar uniform inuu qaato sidoo kale in dabajeex aan la qaadi karin in dhashiiko qore la yidhaha aan la qaadi karin iyo wixii intaas kasii dheer waxaan umaleynaa dhowr bil way shaqaysa laakiin hadda waxaan aragnaa xoogaa in dadka iska fududaysteen ay wixii kusoo noqdeen dharka militariga oo lagu wato magaalada way dhacdaa sidoo kale waxaa dhacda dhowr qore afar ka badan inay een, magaalada lagu wato ciidanka ay sitaan Een, marka waxaan leeyahay fariintan aan gudbinaynaa mas-uuliyiinta een, wasiir golaha wasiirada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee wadanka jooga ku sugan kuwii hore iyo kuwa hadda xilalka hayo Een, waxaan faraynaa inay sida hore bishii may laga bilaabo ay ahaan jirta inay kusoo noqon doonto hadduu ilaahi yidhaahdo beritu wixii ka dambeeyo aan la qaadi karin sidoo kale waxaa diyaara dadka qaarkood way qaateen xildhibaanada qaarkood ay ku mahadsan yihiin way qaateen dharka way haystaan Een, waxaan rabaa marka inta aanan dharka qaadan dharka uniformka inay qaataan uniform uniformka waxaas in magaalada in lagu mari karin Een, sidoo kale haddii inta uu gudbo dhinacaas qoryaha iyo waxaas waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa magaalada kusoo badatay in warbaahinta ay soo gudbiyaan wax alaala waxay rabaan waxaana sal iyo raad lahayn ay soo gudbiyaan marka waxaana fariinta haddii soo gaartay inoo ogaadaan qolada lagu qabto waxaana sal iyo raad lahayn ama madaxda qaranka lagu xadgudbaayo tallaabo sharciga waafsan la marsiin doonaa Een, sidoo kale waxaan rabaa dadka shirarka dhiganayo amni dartiisa waxaan rabnaa inay soo maraan meelaha loogu talagalay way yaqaaniin fariintaa waxay ku socotaa hoteelada dadka leh iyo goobaha laisugu yimaado dadka leh anaga ganacsiga kama soo horjeedno xuri- xuriyatu qolka kama soo horjeedno waa ogon lahay laakiin haddana waxaan ogon lahay in nidaamka la raaco waxaa beryahan ku soo badatay in dacaayada raqiisa laga sheego dowladda oona sal iraad lahayn sida hadda taliyaha uu ka hadlayo kale in yidhaahdo baabuur qarxa magaalada ku jiro baabuura amisoon oo hub laga soo bixiyaa jiro aan sal iraad lahayn marka waxaan rabaa qofkii sal iraad wax cad hayo ha soo gudbiyo waan ugu mahadcelinayna abaalmarina waa siinaynaa laakiin haddayna lahayn wax sal iraag waxaan ka baryayaa warbaahinta aan ka codsanaa si xushmad leh inayna waxaase gudbin hadday gudbiyaan wixii ugu yimaada ayaa ka mas-uul ah marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed ee gacmadiisa haysta cadig waa ka adkaan- waa ka adkaan doonaa hadduu allah wadi la yidhaahdo in si wada jir gacmaha isku wada qabsano Een, in dowladooda soomaaliya ay ku kalsoonaadaan in dowladdana lala shaqeeyo fursadna la siiyo telefoonada la sheega haddana qaarka dhiman waa la farsameyna qaarka diyaarna ay soo wacaan saldhig kasta telefoon u gaar uu leeyahay inay soo wacaan dadka inay la shaqeeyaan waa ogsoontii dhacdadii xanuunka badneed dadka ku dhinto waa dad shacab ah waa caruur hooyo meel wax ku gadaysa intaasoo dhan waxay dadka cadowga ah ay dilayaan waa ummadda soomaaliyeed qolo gaar ama nin mas-uuli haya ama gabar mas-uuli hada keli ma ahan waxay la dagaalamayaan waa soomaali oo dhan dadka muslimiinta ay gumaanayaan marka waxaan rabaa in si meel lagu soo wada jeesto waxaan rajaynayaa berito wixii ka dambeeyo inaanla hub ka badan afar aaka aan lagu wadanin dabajeexna aan la qaadi karin ciidamadan waxaan faraynaa inay go-aankaas ku dhaaqaan inay dardartii hore ay soo celshaan ee shaqada ay labalaabaan waana mahadistiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu